bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii ictiqaadu اlimaameyn abi xaatim wa abi zurca ee nuqdadii waxaan ku noogu soo dambeysay saxaabada ku saabsanayd oon ka soo baxnay dhowr masalena cashirkii hore waa ku faahfaahinay oo labada masalo ugu weyn ay tahay saddex masalo waaweyn ayaan uga soo baxnay cashirkii hore alqur'aanu kalaamullah iyo masalatu alqadar iyo masalatu asaxaaba marka masaladii ku saabsan qur-aankana waxaan u sheegnay laba qeybood inay yacni sifatulkalaam inay tahay yacni sifo risaaladii iyo wax haddii iyada la inkiro risaaladii iyo wax walba ay yacni meesha ka baxayaan firaquna inay dhowr kale yihiin marka markii waxaan waxaanan si toosa u sheegin yacni firaqu sida ay labada sifada sifatulkalaam inay tahay sifa sifa ficliya iyo sifa daatiya ayaan u sheegnay taasaan marka firaqa ku dhex sheegnay haddaan si kale u sheegno firaq aan caadiba u sheegno sida ay masaa-ishaas ay ka kala qabeen waxa ay tahay jahmiyada iyo muctasilada waxay qabeen ana alqur'aana kalaamu ullaahi makhluuq qur-aanku inuu kalaam alleyahay makhluuq uu yahay ee ilaahay hadduu doono inuu hadlo idaa shaaa an yatakalama khalaqa kalaamahu fii geyrihi hadduu alla hadlo hadduu doono inuu hadlo kalaamkiisu inuu geyrkiis ku dhex abuurayo marka idan kalaamullaahi munfasilun canhu waa wax ka soocan see iyagu qabaan jahmiyada iyo muctasilada ashaacirada sida ay ka qabaan ama kulaabiyada kalaamka ilaahay subxaanahu watacaalana waxa uu yahay inay leeyihiin waxa weeyaan kalaamullaahi macnan qaa'imun fii daati illaah waa macno waaxid ah macnan waaxidun qaa'imun fii daati illaah waa macno hal ah ilaahay daatadiisana ku qumsan in cubira bicarabiyatin fa huwa qur'aanun haddii carabi laga cabiro waa qur-aan wain cubira bisuryaaniyatin fahuwa injiil wain cubira bicibriyatin fahuwa tawraa marka iyaga kutubta ilaahay dhan iskugu wada miday u tahay nacam maxaa yeelay kalaamka alla hal macno haddii uu yahay amarka iyo nahyiga kulli waa iskugu mid marka alamru wannahyu cindahum sawaa fii kalaamka allah sidoo kale yacni towraad iyo injiil luqooyinka lagu cabiray unbay ku kala duwanyihin oo jibriil ku cabiray ma ahane waa isku hal un bay leeyihin nacam taana marka waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa hadalkan tasawurkiisa ku filan ibdaalintiisaba nacam ayb marka ugu dambeysana waxay u dambeynayaan in ay hadalkii muctasilada unbay u dambeynayaan alqur'aanu makhluuq maxaa yale waxa laysku hayaa waa qur-aankan waay qur-aankan aan akrinaynaa muxuu yahay marka la yidhaahdo waa kalaamulbashar bay leeyihiin oo bashar baa cabiray cibaara can kalaamillaahi waay amaa waxa aan yani kitaabkan aan akhrinayna musxafkan wax noogu qoran ee qaarigu uu akhrinayo looxda lagu qoro ee la xifdiyo waxay leeyihiin kalaam alla subxaanahu watacaala haddii la yidhaahdana majaaz ahaana loo dhahayaa maahna kalaamka ilaahay waa mid nafsi ah oo aan la maqal ayay leeyihiin ayaguna haddaba in axadu min almushrikiina istajaaraka fa ajirhu xataa yasmaca kalaam allah iyadoo qof qaari a laga maqlaya haddana kalaamullahi la leeyahay nacam hadalka ilaahayna subxaanahu watacaala sidiisa yaa lagu xambaaraa haddii markaas iyagu marka aayaddaas oo kale xataa yasmaca kalaam allahi xataa yasmaca cibaarata kalaamillaahi bay leeyihiin taqdiirku asal ma aha ee asalka waxaa weyan cadamulxadfi ayaa asala meesha inayna waxba ka maqnayn daliil baa la rabaa ra'yigoodana daliil ma noqon karo nacam qoladan marka iyagu la yiraahdo xuluuliyada iyo itixaadiyadana waxa ay ka qabaan kalaamka ilaahi inuu yahay kullu kalaami alberiya inuu kalaamullah uu yahay nacam maxaa yaele ayagu marka hore waxay qabeenba masalatu lqadar yay saameyn ku leedahay masaladan nacam mar haddii addoommada afcaashooda ficil alla waayay leeyihin waa abuuray ma dhahayaana ilaahay ayaaba samaynayay leeyihin waxaan hadday marka sidaa yidhaahdaan de kalaamuulberiya oo dhan kalaamullah waa cindahum marka kuwa ayaga agtooda karaamiyadu iyagu waxa ay qabaan qur-aanku inuu yahay kalaamullaahi sidaasoo kale inuu yahay laakiin xaadith weeyaan bay leeyihiino waa soo dariyey nacam nawcu kalaamillaahi waxaa weeyaan kaana bacda an lam yakun isagoon jirin buu gadaal ka yimid nacam meeshay marka ku khilaafayaan ahlu sunnada meeshaas waa iyakuna dambe ahlu sunnahana waxay leeyihin kalaamullaahi waxaa weeyaan minhu badaa wa ileyhi yacuud allow kasoo daahiray isaga ay u laabanaya qur-aanka yani alqur-aanu kalaamullaahi minhu badaa wa ileyhi yacuud sifada kalaamka guud ahaan markay ka hadlayaanna waxay leeyihiin in allaha tacaala lam yazal mutakaliman ilaahay kama uunan zuulin inuu mutakalim ahaa idan nawcu kalaamillaahi waa qadiim nooca waa qadiim laakiin kalaamka alla subxaanahu watacaala aaxaaduhu aaxaaduhu marka waxaa weya ilaahay markuu doonu hadlaa amaa nawciyatu kalaamihi waxaa weeyaan nawculkalaam waa qadiim tan kalena marka aaxaaduhu maadaama mar hadduu sifa ficiliya uu yahay kalaamku waxaa weeyaan wa wa waa sidaas nacam waxaana ku tusaya ilaahay subxaana watacaala marku doono inuu hadlayo ilaahay subxaana watacaala muuse wuxuu la hadlay marku abuuray ka gadaaluu la hadlay ee intaanu abuurin lama hadlin ilaahay subxaana watacaala sidaasoo kale aadam iyo markay kasoo baxeen markii ay geedii cuneen ayuu u dhawaaqayo waxa uu yidhi wanaadaahumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakumaa ina shaytaana lakumaa caduwun mubiin qiyaamaha marka la tago ilaahay subxaana watacaala dadkiiba u dhawaaqayaa wahaakadaa yani kalaamka alla subxaana watacaala mar allaala marku doono ilaahay hadlaya marka dhinaca marka laga fiiriyo iyo marka laga fiiriyo nawciyadu nawciyadu waa qadiim dhinacan kale marka laga fiiriyana waa waxaa weeyaan markaa markii uu doono ayuu imaanaya o hadlaya ilaahay subxaana watacaala ayb marka waa qadiimat nawc xaadithat laaxaad alayra qadiimat nawc xaadithat laaxaad ayb masalada xarafka iyo sawdka kadib aada hadalkeeda u batay masalat lxarfi wasawt qur-aanku inuu xaraf yahan adilo badan baaba tusayso laa aqulu aliflaa miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun kalaamka alle inuu sawd yahayo la maqlaayo xadiidkii bukhaari baa tusaayo qiyaamaha marka la tago ilaahay subxaana watacaala aadan buu u dhawaaqayaa ilaa sagaal sideed aayadooda qur-aanka nido ayaa ku sugan id naadaa rabbuhu iyo wanaadaahumaa rabbuhumaa iyo marka niduhuna sawd buu keenaaba nacam iyadoo saa ay tahay haddana bukhaari waxaa lagu siiyey xadiidkii bukhaari wuxuu ahaa yunaadiihim bisawtin ilaahay baa qiyaamaha dadka u dhawaaqaya bisawtin cod yasmacuhu man qaruba waman bacud qofka fog iyo qofka dhowba oo iskusi u maqlayo taa marka waxay kutusay inuu ka duwan yahay sawt lmakhluuqiin imaamuulbukhaarina sawtku inuu ilaahay yani sifo inuu u yahay oo kalaamka alla la maqlayo sawtna uu ka koobmo khalqu afcaalilcibaadku ku sheegay wouna sugay waxaana uu tilmaamay sawt lmakhluuqiin inuunan shabihin ilaahay sawtkiisa se u shabahayaa waxaaba laleeyahay sawdka alla subxaanahu watacaala qof dhow iyo qof baciidaba way wada maqlayan adiga sawtkaa cidna ma gaarsiin kartid kaa fog marka masalada iyadana marka meelayaawgaas oo kale inaan marka xoogaa saas ahlu sunnaha marka waxaa weyan kalaamka alla subxaanahu watacaala sifatu lkalaam waxaa weeyaan in allaha tacaala lam yazal mutakaliman idaa shaaa mataa shaaa wa kayfa shaaa sidaa ilaahay kama aanu zuulin inuu yahay mutakalim marku doonona ou hadlayo marka marku doono ou hadlayo kalaamka alla subxaanah watacaala marka waxaad arkaysaa qur-aanka walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakalamahu rabbuhu markuu halkaa yimid waayo markuu ilaahay la hadlay ee intaan muuseba la abuurin oo dhuli cir la abuurin ilaahay muuse yacni lama uunan hadlin marka dhinacaas marka laga waa sifa ficiliya kalaamku calaa kullin masaladuna marka firaqu markay sidaas kale noqdaan oo kale waxay ku dhismaysaa marka labada jaanib sifa daatiya iyo sifa ficiliya kalaamku inuu yahay asifatu daatiya ashcariyada iyo ahlu sunnadaba waa isla qabaan jahmiya muctasila ka tagtay oon qabin ayaku ashaacirada iyo ahlu sunnadana waxay kusii kala tegayaan markaas kalaamka ilaahay lafdi la maqlayo inuu yahay iyo inaan la maqlayninoo kalaam nafsiya uu yahay ashaacirada kalaam nafsi inuu yahay qabto halkaasay uga leexdeen marka ayaga ahlu sunnaha sifa ficliya markaan dhahnana jahmiyada muctasiladu way qabaan sifa ficliya inuu yahay ficil ahaan yani kalaamka alle inuu yahay sifo ficli ah ashaaciradaa diidan marka mashiica kuma xirnay leeyihin maxaa yeeley waa waxaan sababa bixinba ilaahay marku doono ma hadlee waxay leeyihiin waa macno qaa'im mar walba nafsadiisa ku dhex jira w sifa daatiya maxday ka dhigan ayaka marka ashaaciradaa ku baxday meeshaas ahlu sunnihii iyo marka karaamiyadii iyo yacnii jahmiyadii iyo muctasiladii kulligood sifa ficliya inuu yahay way isla qabaan jahmiyada iyo muctasilada waxay uga leexanayaan marka ahlu sunnada waxay leeyihiin iyagu markaa sifa ficliya ha ahaado laakiin ilaahay keyrkiis ayuu ku dhex abuuraa kalaamkan ee naftiisa kasoo bixi maayo isaga qaa'im bidaatihi kuma aha hadalkan dhinacaasay marka ku dhaceen ayaguna ay uga leexdeen karaamiyada iyo ahlu sunnadana waxay kusii kala leexanayaan nawciyatulkalaam karaamiyadu waxay leeyihin waa xaadith nacam oo waxay sugayaan marka ilaahay sifadan sifatu kamaa sifatulkalaamka ah inay dib uga soo cusboonaatay taana naqsi baa ka horreeya ka dhalanaya nacam ayb siyaabahaasay marka kala noqonaysaa saasa waxayr ugu celiya insha allahu taala casharka maanta marka waxa uu leeyahay wa ana allaha calaa carshihi baa'inu min khalqihi kamaa wasafa bihi nafsahu fi kitaabihi wacalaa lisaani rasuulihi bilaa kayf wa ana allaha caza wajala alla subxaanahu wa tacaala calaa carshihi carshigiisa korkiisa inuu ahaa inuu yahay madaahibtooda waxaa ka mid a ana allaha alla calaa carshihi inuu yahay baa-inun inuu yahay alla subxaanahu wa tacaala mid ka soocan min khalqihi khalqigiisa ka soocan oo aan khalqigiisa ku dhex jirin kamaa sidii wasafa bihi oo ugu sifeeyeyba nafsahu nafsadiisa ugu tilmaamay fii kitaabihi kitaabkiisa wa calaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisa korkiisa sida uu ugu sifeeyey bilaa keyfin keyfiye aan garanayna la-aanteed axaada waa koobay alla bikulli shayin shay kastaana cilman buu ku koobay halkan marka musanifku waxa uu ka gelayaa masalatu alculuwi waana masale aada muhim u ah firaquna ay aad iyo aad khilaafkoodu masaladaa ku saabsan oo aada iyo aada u batay weeyaan masaladan waxa uu yidhi marka madaahibtooda waxaa ka mid ah an allaha alla caza wajalla calaa carshihi inuu yahay alla inuu carshigiisa ka sareeyo ee u sifatul culuwi inuu alla leeyahay culuwi mutlaq ah weliba culuwiga alla subxaanahu watacaala waa culuwi mutlaq oo min kulli wajhin buu alla u sareeya subxaanahu watacaala ciddii marka iyadu tiraahdo min kulli wajhin uma sareeyo intaas buu u sareeyaa ee dhinacan yacni kama sareeyo dhinacan uma sareeyo qofkii yiraahdo daliil oo ku kala saaray baa laga rabaa nacam ra'yigiisana daliil kama dhigi karo ayb qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaalana aad buu u caddeeyey sareynta alle subxaanahu watacaala meelo waxaa weeyaan waaba caddeeyo waxa uu yidhi wahuwa alcaliyu alcadiim meelo kalena alla inuu fowqiye ayuu isku sifeeyey oo waxa uu yidhi wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi alla waa mid yacni addoommadiisa dirqiyo fowqa cibaadihi addoommadiisana ka sareeyo yakhaafuuna rabbahum min fowqihim yacnii qadari qadar ahaantiis unbaa soconaysa yakhaafuuna rabbahum min fawqihim rabbigooday ka cabsanayaanoo min fawqihim dushooda xaal ou ahaaday rabbigood nacam marka min fawqihim waxaa weeyaan yakhaafuuna rabbahum ayb rabbigood bay ka baqayaan malaa'igta rabbigood ayay ka cabsanayaan min fawqihim xaala kownihi ou yahay min fawqihim iyaga dushooda waa xaalo marka shibi jumladaas sidaa darteed marka fawqiyadan aayaddii hore iyadoo mudlaqa fawqiyada la keeno waxbaan lagu gudbinin halkaa marka mutakalimiintu waxay uga cararaan uga baxsadaan oo yidhaahdaan fawqiyadan waxaa loo jeedaa fawqiyatu qahrin wa halabatin ayb wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi markaasaa waxaa layidhi yakhaafuuna rabbahum min fawqihim baa soo aroortay fawqiyadan marka maxay noqonaya minta lagu gudbiyey tarkiibka noocan oo kale ah majaaz kuma soo aroorin ama kumaba soo aroorinba sidan aada u sheegeysaan oo carabtu ma taqaana mana dhahdo addahabu min fowqi alfidati ma dhahdo ee addahabu fowqa alfida unbay dhahayaan fowqiyatu sharaf markay ka hadlayaan amaa min ma geliyaan midaan min baa la geliyay yakhaafuuna rabbahum min fowqihim baa la geliyay marka ta'wiil male midaan iyadu nacam ayb meelaha qaarkoodna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku caddeeyey biannahu fi samaa oo waxa uu yidhi aamintum man fi samaa ma waxaa ka aamin noqoteen man macbuud fi samaa ee samada korkeeda ahaaday fiidanna waa bimacnaa calaa sida yacnii aadma u soo aroorto qur-aankana laga helayo meelo badan oo fii bimacnaa calaa ay tahay xuruufuljarkuna yanuubu bacduhu bacdan sidoo kale allah subxaanahu watacaala waxuu tilmaamay amarkiisa iyo iyo waxyigiisa inuu soo dejiyo yudabiru alamra min asamaa'i buu ka soo maamulayaa ila al ardi buu usoo maamulayaa marka inuu kor jiro weeyaan ayb inaa naxnu nazalna dikra dikrigii annagaa soo dejinay buu leeyahay de marka haddii lasoo dejiyo meel saraa laga soo dejiyo alla u ka soo dejiye waxaa kaloo alla tilmaamay ashyaada inay ilaahay u korto ilayhi yascadu alkalimu atayibu waalcamalu asaalixu yarfacuhu ilayhi ilallaahi alla intii ka ahay yascadu ay u koraan oo u koraa alkalimu atayib kelimada wanaagsane ay u kortaa sidoo kale alla wuxuu yidhi tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi allay u koraan marka haddii ay kor iyo hoos iyo dhinacyadu hadday u siman yihiin lama dheheen curuuj keliya lama sheegeen nacam oo ilaahay waa loo koraa lama dheheen waa loo degtaana waa la dhehi lahay nacam waa loo soo degtaana waa la dhehi lahaa sidaasoo kale allah subxaana wa tacala wuxuu addeeyey biannahu istawaa calaa carshihi carshigiisa inuu ka sara maray buu caddeeyey ayb oo ilaa toddoba aayadoodba wuxuu tilmaamay huma istawaa cala alcarshi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ayb ilaa toddoba aayadood baa marka sidaa ku timid nacam istawaana haddii calaa lagu gudbiyo bimacnaa calaa wartafaca weeyaan sida abulcaaliyat alriyaaxi ou macneeyey bukhaarina ou kitaabu tawxiid min saxiixihi ou ku sheegay baabun wa kaana carshuhu cala almaa ayb macnaha la yaqaanay ee bukhaariga uu qoraya waa macnahaas nacam ayb amaa macnahan kaleo ay leeyihiin bimacna alghalaba ayaa loo jeedayo qad istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi ay leeyihiin iyadu waxaa weeyaan waxay u baahan tahay marka gabayga yacni in la sugo marka hore tan labaad waxa ay tahay akhdal baa lagu sheegay gabayga inuu tiriyey waxay tahay tan labaadna kalaamkii allah subxaanahu watacaala dadkii ahlulcilmiga ahaa ahluluqada ahaa ee xilligii saxaabada joogay saxaabadii iyagoo dhex taagan sidii ay u fasireen loogana aamusay in loo fasiro ee maaha yacni in lala doonto marka luqo gariib ahoo lala doonto ma aha lana yiraahdo hadhow xadiidku waa aaxaad akhbaartan waa akhbaar iska aaxaada waxaan sidan waxaan lasoo guurinayo ee gabaygaana layska qaato marka asagoo nacam sidiisa loo sallimo ma ahan sida marka sidoo kale waxaa weeyaan iyadu marka adiladaas faraha badan baa kusoo aroortay ilaa yacni waxaa weyan adilada culuwigu aad bay u tiro badan tahay axaadiidta rasuulkana sala allahu aleyh waali wasalama waxaa ka mid ah xadiidkii nebiga gabadhii uu su-aalay oo u weydiiyey xadiidkii muslim ku sugnaa ayna allah ay tiri allahu fi samaa xadiidkana waxaa laga qaadanaya ayna in wax laysku weydiin karo oo ayna allah dadka la dhihi karo wax dhibaataa aanay lahayn alla in samada ay ku sheegtay nebiguna u qirayo actiqaha fa inahaa mu'mina uu yidhi zaynab saxaabadu waxay yaqaaneen bay ahaydoo zaynab radia allahu canha xaasaska kale waxay markay u faanayso waxay dhihi jirtay waxay dhihi jirtay zawaja kuna ahaalii kuna dadkiinaa idin guuriyey wazawajani allahu min fowqi sabci samaawaat sacd ibnu mucaad markoo bukhaari baa werinaya sacd ibnu mucaad markuu soo xukumay bani qurayda nabiga waa kii yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fowqi sabci samaawaat nacam xukunka allow toddoba samo korkood ka soo xukumay yaa adigana markaa a ku xukuntay oo aada la timid ayb marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan marka waana mas'alo marka waxaa weeyaan ahlucilmigu ay marka ku ijmaaceen oo ijmaacaasuna uu aad iyo aad u fara badan yahay ayb a'imaduna ay soo guurinayaanay kusoo guurinayaan kutubtooda imaamu dahabina kitaabkiisa alculuwu lilcaliyi alcadiim ayuu aada iyo aada ugu guuriyey kagana hadlay nacam ayb taasaa marka uu tilmaamay nacam marka culuwiga marka qur-aankiina waa tusay sunnadii nebigana waa tustay axaadiisteedana aada iyo aad bay u fara badan tahay sidaas la-eg ijmaacii muslimiintana culuwigu wou tusay nacam marka ijmaacaadkaas baa waxaan kasoo qaadaynaa wax yar oo ijmaacaadkaas ka mid a nacam ayb amaa ijmaacaadka soo arooray waxaa ka mid a isxaaq bnu raahuuya oo shuyuukhda bukhaari ka mida waxa uu leeyahay oo min a imati alxadiid ah boqol lixdan iyo lixdii baa la dhalay laba boqol soddon iyo sideeddiina waa dhintay khallaal kitaabkiisa kitaabu sunna wuxuu ku wariyey bisanadihi waxa uu yidhi qaala isxaaqu bnu raahuuya qaala allahu caza wajala araxmaanu cala alcarshi istawaa ijmaacu ahli sunnati ijmaacu ahli الsunnati anahu fowqa alcarshi istawaa wayaclamu kula shayin asfala alardi asaabica ayb wafii qucuuri اlbixaari wa ru'uusi اljibaali wa buطuuni alawdiyati wa fii kuli mowdicin kama yaclamu ma fi الsamaawaati sabci wma duuna alcarshi axaaطa bikuli shayin cilmaa wlaa tasqutu min waraqati ila yaclamuha walaa xabatin fi ulumaati alardi walbaxri fii dulumaati albari walbaxri ila waqad carafa dalika kulahu wa axsaahu laa yucjizuhu macrifatu shayin can macrifati gayrihi waa ijmaaca marka ayuu soo guuri ijmaacu ahli sunna buu cabira nacam anahu fowqa alcarshi istawaa inuu carshiga ka sara mara dushiisa wax kastana uu ogyahayo badaha hoostooda guntooda iyo ka dhacayo geed caleentiis ma dhacdo ilaa waa ogyahay buu leeyahay nacam waana midda musanifka waana midda yani risaalada ay dabageliyeen oo axaada bikulli shayin cilman ay dheheen maxaa yeele calaaqada ka dhexaysaa waxa ay tahay ilaah isagoo carshiga ka sarreeyo ayaa haddana wax kastaa uu ogyahay sidoo kale quteybatu bnu saciid aburajaa albaqlaani raximahullah yaa ijmaacaa soo guuriyey abulcabaasi saraaj baa waxa uu yidhi samictu qutaybata bna saciid yaquulu hada qowlu la'imati fi lislaami wاsunnati waاljamaca waa qowlka a'imada iyo ahlu sunnati waاljamaca weeyaano nacrifu rabbana subxaanahu biannahu fi اsamaai asaabica calaa carshihi qaala allahu tacala araxmaanu cala alcarshi istawaa ijmac kale weeyaan iyadana qowlu la'imati fi lislaami wاsunnati waاljamacati buu yidhi ayb qutayba boqol iyo kontonkii ilaa laba boqol iyo afartankii ayaa marka uu dhintay laba boqol iyo afartankii buu dhintay boqol iyo kontonkiina waa la dhalay ijmaaca waxaa soo guuriyey sidoo kale alimaam axmed ibnu xambal alimaam axmed ibnu maxamed ibn cabdillaahi alandalusiyi aalamanki ayaa soo guuriyey aalamanki saddex boqol sagaashan iyo sagaalkii buu ahaa waxa ayuu dhintay ayaa la dhalay aan ujeedaa wuxuu leeyahay marka isagu fii kitaabihi alusuul ictiqaadku wax ka qoray ajmaca almuslimuuna min ahli sunnati calaa ana allaha istawaa calaa carshihi bidaatihi waxay muslimiinta ku ijmaaceen buu yidhi ahlu sunnaha in alla uu carshiga ka sara maray bidaatihin uga sara maray kelmadan marka bidaatihi yaa aada loo loogu celceliyaa ee ilaahay carshiga waa ka sareeya laakiin bidaatihi miyaa bay ku leeyihin nacam bidaatihi marka kelmad loo baahan yahay haddamaba ahanba nacam waxa uun loo sheegayaa waxay tahay waxunbaa lagu adkeynayaa ma ahane mar haddii layidhi allah sara maray haddii layidhi de ilaahay waa daatadiisi iyo sifaatkiisii waa allah waa ism calama waay allah nacam ismun calamun calaa daati illaahi waay nacam allah suu sidaa maaha waa magac calama oo ilaahay daatadiisa tusaayo waa laguna magacaabay marka haddii layidhi allah sara maray daata maa sara marta inaad weydiisa maba ahanba nacam adaa lagaa raba haddii aad leedahay daatada ilaahay ma sarreyso waxa aa uga reebtay waxa kale nacam culuwi mutlaqaa soo arooray culuwiga mutlaqaana culuwu daad iyo culuwu suldaan iyo culuwu qaari iyo culuwu sharaf kulligiis mar isagoo mutlaqa hadduu soo arooray sidiisaa loo idlaaqaya loo deynaya walidaalika marka daliilka waxa laga rabaa waa cidda diideysa weeyaan ma ahane cidda sugaysa lagama rabo walidaalika imaamu dahabina saasuu tilmaamaya nacam ibnu cabdilbar baa sidoo kale ijmaacaa soo guuriyey isaguna oo waxa uu yidhi ijmaacu ahli sunnati fii daalika ayuu soo guuriyo kitaabka tamhiidka juska toddobaad boqol labaatan iyo sideed xadiidu nusuulka marku sharxayo oo waxa uu yidhi wafiihi daliilun calaa ana allaha jala wacalaa fi اsamaai cala alcarshi min fowqi sabci samaawaati kama qaalat iljamaacatu say jamaacadu tiri buu yidhi wa huwa xujatuhum cala almuctasilati waاljahmiyati fii qowlihim in allaha fi kuli makaan halkaana ijmac baa ibnu cabdilbar uu kusoo guuriyey cuhmaan bnu saciid addaarimi ayaa soo guuriyo kitaabka naqdiga la yiraahdo ayuu ku sheegay juska koowaad safxada saddex boqol iyo afartan dabcada maktabatu rushdi waxa uu yidhi waqad itafaqat ilkalimatu min almuslimiina kelmadda muslimiinta waxay isku waafaqday ana allaha tacaala fowqa carshihi fowqa samaawaatihi alla inuu carshigiisa ka sareeyo samaawaadkiisa inuu ka sareeyo wa annahu laa yanzilu qabla yowmi alqiyaamati licuquubati axadi min khalqihi qofna yacni axad khalqigiisa kamida cuquubadiisana inaan usoo degaynin ilaa yacni waxaa weeyaan ayb ilaa qiyaamaha nacam walam yashukuu anahu yanzilu yowma alqiyaamati liyafsila beyna cibaadihi kamana aynan shakinin inuu alla soo degaayo si uu dadka u kala saaro qiyaamaha nacam marka ay tahay ayb sidaasuu marka tilmaamayaa cuthmaan bnu saciid laba boqol iyo sideetankiibuu dhintay waa raggii marka aimada waaweyn oo shaaficiyadana uu ka mid ahaa buweydi ayuu wax ka qaatayba nacam aduu marka ijmaacaad aada u fara badan baayaa aimadu ay soo guuriyeen saxaabadana ijmaacooda saasoo kale oo kale ayuu ahaa nacam oo qowlu saxaaba sidaasuu ahaa yaxya bnu saciid al umawi fii maqaasiihi wuxuu ku sheegay maqaasidiisa maqaasi buu lahaaye bisanadihi ilaa cadiy bni cumeyra radia allaahu canhu qaala waxauu yihi kharajtu muhaajiran ila nabiyi sala allahu aleyh ali wasalama nebiga ayaan u baxay anoo nebiga u hijroonayo fadakara qisatan dawiila marka qiso dheer buu sheegay oo waxa uu yidhi waqaala fiiha faidaa huwa waman macahu yasjuduun nebiga iyo dadkii la jiray waxay ahaayeen inay sujuudayaan calaa wujuuhihim wejiyadooda ay ku sujuudayeen wayacumuuna ana ilaahahum fi samaa wayazcumuuna ana ilaahahum fi samaa waxayna sheegayeen macbuudkoodu inuu kor uu jiro samada dusheeda inuu yahay fa aslamtu watabictuhu waan islaama waanan raacay ihbaatu sifati alculuwi ibnu qudaama safxada lixaad taabiciinta sidoo kale ahaayeen ayaguna waa ku ijmacsanaayeen masaladanoo imaamu lbeyhaqi isnaad saxiixa wuxuu ku soo saaray ila alawsaaciyi awsaaci taabicu taabici buu ahaa qaala waxau yidhi awsaaci kunaa wataabicuuna mutawaafiruun waxaanu ahayn buu yidhi iyadoo taabiciintu ay wada dhooban yihiin naquulu inaan dhahayna in allaha tacaala dikruhu fowqa carshihi ilaahay carshigiisu ka sarreeyaa wa nu'minu bimaa waradat isunnatu min sifaatihi aanana rumaynayna waxa soo arooray oo alle tilmaamihiisa ka mid ah alasmaa wasifaat safxada afar boqol iyo sideed dabcada madbacatu sacaada nacam kun saddex boqol konton iyo sideeddii la daabacay waxaanoo dhan marka waa wada ijmaacaad masalada cuhmaan ibnu saciid marka uu ka hadlay alle ma soo dega ma dhahayee yacni waxay tahay cuquubo ou ciqaabayo uma soo dego ilaa yacni yowma alqiyaama unbaa marka alla lifasli alqadaa oo u imaanaya wajaaa rabbuka waalmalaku safan safaa amaa nusuulka ou ilaa samaai dunya usoo degaayo yaa towbad keenayo ou dhahayo kaa isaga waaba noo imaan doonaayo wax yani sogan weyaan marka kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaci waa kaasaa caqligana waa keenayaayo sarrayn iyo hooseyn sarrayn baas ayaa wanaagsan caqligu taasuu keenayaa fitraduna waa keenaysaayo daruurada dadka ku beeran baa waxay tahay shayga aanay iskaba leexin karin haddii dhibaata ay ku dhacdo gacmaha inay kor u horsadaan intaas marka culuwi intaaba waa ku wada yimid masaladan culuwigana waa meelo fara badan ba culummada kutubahooda caqaa'idkana waa ku dhex sheegaan waxaana way ku dhex sheegaan marka kutub gaarana waa u alifeen imaamu dahabi iyo ibnu qudaame iyo rag badan baa wax ka alifay nacam culuwiga marka nimankan diidaya iyaga marka maxay ku diidaanna waxyaaba maxay cuskadaanse waxay u cuskadaan maa yakuunu min najwa halaathatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akhara ilaa huwa macahum maciyada iyo culuwigay iska hor keenaan wax iska hor imaanayana ma aha oo waxaa weeyaan maciyadiiyo xaasilo oo joogto culuwigana waa joogi karaa oo carabtu waxayba taqaanaa maasilnaa nasiiru walqamaru macanaa carabta waa laga maqlay kama aanan zuulin inaan soconayno walqamaruna macanaa dayixuna unala jiro de dayixii iyo adigii iskuma aydnan dhex milmin maciyadu ma keento yani isku dhexmilan ma keento ilaah isagoo kaa soocan adiga waa kula jiri karaa nacam kulligood culummadana waxay tilmaameen sida ijmaaci hadda aan sheegaynayo isxaaq yacni in ay cilmi ay tahay imaamu maaligna sidaasoo kale ilaahay carshiga inuu ka sarreeyo tilmaamay wa cilmuhu fii kulli makaan cilmigiisana inuu meel walba ilaahay subxaana watacaala uu ogyahay ayb marka taana waxaan u fasiraynaa aayaadka maciyada iyo qurbiga say salafka u fasireen culuwiga ilaahayna subxaana watacaala si mutlaqa ambiyada ilaahayna nebigana uu ugu sifeeyey saxaabaduna ay ugu ijmaaceen sidaas la eg baan yeelaynaa waxa uu yidhi marka ana allaha calaa carshihi alla inuu carshigiisa ka sarreeyo ayaa madaahibtooda ka mid ahaa baa-inun min khalqihi baa-inun marka markii hore ma jirin xilligii saxaabada ma jirin laakiin in la keeno waxaa sababtay markay soo baxeen xuluuliyadii nimankii xuluuliyada oo aaminsanaa ilaahay inuu wax walba ku dhex jiro oo makhluuqiisa inuu alla ku dhex jiro muctasiladii tiri in allaha fii kulli makaan markaasaa waxaa loo baahday marka baa-inun min khalqihi caqiidada in lagu dawino laguna tilmaamo sidaa darteeday marka culamaa u ahlisunna caqaa'idkooda ugu dareen culummadii salafka ay caqaa'idkoodii ugu sheegeen ereygaana marka cahdigii saxaabada lama aqoonin ee salafku waxay ugu soo dareen fii maqaami raddi bay u keeneen naam ayb ee baa-inun min khalqihi maxaa u daliila in la yidhaahda maana waxaa u daliila fahamkii salafka iyo ijmaacoodii baa u daliila naam ayb walidaalika isxaaq baa la su-aalay ayb nacam oo waxaan u jeedaa ninka hishaam ibnu cubaydillaahi araazi laba boqol iyo ko iyo labaatankii dhintay ayaa nin ayaa markii qaadigaa yacni la xabisay ayb nin buu xabisay uu xiray jahminimo ayuu u xiray fa jii-a bihi waa loo keenay marka liyamtaxinahu si u imtixaano markaasu wuxuu yidhi atashhadu ana allaha calaa carshihi baa-inun min khalqihi war ma qiraysaa in alle carshigiisa uu ka sarreeyo khalqigiisana uu ka dhex baxsan yahay markaasuu wuxuu yidhi laa adrii maa baa-inun min khalqihi anu ma ogi buu yidhi baa-inun min khalqihi waxaa ujeedin waxay tahay fa qaala rudduuhu inahu lam yatub bacdu celiya buu yidhi kanuma toobad keenin nacam harawi ayaa werinaya fii dami lkalaam kun laba boqol iyo toban ayuu ku werinaya nacam aharka raqamkiisa uu yahay ayb sidoo kale alimaam isxaaq bnu raahuuya maa yakuunu min najwa halaathatin markuu macnaynayo waxa uu yidhi xaysumaa kunta huwa aqrabu ilayka min xabli lwariid meel walbood ahaata alla xablulwariidka waa kaaga dhow yahay wa huwa baa-inun min khalqihi khalqigiisuna waa ka dhex baxsan yahay ayb alimaam ibnulmubaarak buu ka sheegay kadib waxuu ka sheegay inuu dhihi jiray ibnulmubaarak huwa calaa carshihi baa-inun min khalqihi alharawi ibnu bata dhammaan way werinayen ayaguna aharkan imaam axmed baa waxaa lagu yiri allahu fowqa asamaai asaabica calaa carshihi baa-inun min khalqihi wa qudratuhu wa cilmuhu bikulli makaan qaala nacam buu yidhi marka haah nacam huwa calaa carshihi walaa yakhluu shayun min cilmihi waxna cilmigiisa kama marnaado alimaam almusani waxa uu yidhi jallat sifaatuhu can shibhi makhluuqiin caalin calaa carshihi baa-inin min khalqihi buu yidhi alimaam almusani saaxib alimaam ashaafici weeyaan oo risaaladiisa sharxu sunnada la yiraahdo ku sheegay sharxu sunna risaaladiisa la yiraahdo hadalkaa caalin calaa carshihi baa-inin can khalqihi waa kaa marka salafku ay sheegayaan soo uma jeedid imaamu alaima ibnu khuseyma waxa uu yidhi man lam yuqira biana allaha calaa carshihi calaa carshihi istawaa fowqa sabci samaawaatihi ayb qofkaan qirin biana allaha calaa carshihi istawaa fowqa sabci samaawaatihi baa-inun min khalqihi fahuwa kaafirun yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquhu wa ulqiya fii masbalatin lianlaa yatadaa biriixihi ahlu lqiblati wa ahlu dima hadalkan marka xaakim ayaa ka soo raray abulqaasim abaraani macaajimta iska leh kitaabu sunna wuxuu baabaystay baabu maa jaaa fi istiwaaءi illaahi tacaala calaa carshihi baainun min khalqihi baa-inin min khalqihi wixii ku soo arooray nacam kelmadan marka salafku waanay ku ijmaaceenba nacam ayb abuu nucaym al asbahaani waxa uu yidhi dariiqatunaa dariiqatu salaf almuttabaciin salafka la raaca weeyaan dariiqadeena buu yiri almutabiciina lilkitaabi wasunna nacam wa ijmaaci alumma wmima اctaqaduuhu wa ana alaxaadiida alatii habatat fi اlcarshi waistiwaaءi illahi calayhi yaquuluuna biha wayuhbituunaha min gayri takyiifin walaa tamhiil waana allaha baa-inun min khalqihi maxalu shaahidka waa halkaas waana allaha baa-inun min khalqihi marka kelmadan marka intaasoo imaam ayaa tilmaantay sababka keenayna waa sababka aan sheegnay ayb kelmadan marka sababka keenay sidaasu ahaa sidaa marka u ogow nacam adhow marka waxaa weeyaan ma aha qofku inuu yiraahdo kelmadani marka ma soo aroorin aayad iyo xadiid looma haayo sidaa darteed lala imaan maayo ibnulmubaarakna sidoo kale maxaan rabbigan ku aqoonsanaynaa wuxuu yidhi biannahu fi samaai asaabica fowqa carshihi baa-inun min khalqihi sidaasuu yidhi nacam khalqigiisu inuu ka dhex soocan yahay oo ka baxsan yahay oo aanu ku dhex jirin makhluuqa ayb waan allaha caza wajala calaa carshihi inuu yahay baa-inun mid ka dhex baxsan min khalqihi khalqigiisa kamaa wasafa bihi isagu ku sifeeyeyba nafsahu nafsadiisa fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wa calaa lisaani rasuulihi nabigiisa carabkiisa sala allahu aleyh waali wasalam bilaa keyfin ereygan marka uu leeyahay bilaa keyfin isaga laftirkiisana takyiifka sifaadka ilaahay marka la rumeynaya qaacidada waxay tahay in loo rumeeyo min geyri takyiifin walaa tamthiil o min geyri taxriifin walaa tactiil takyiif la-aan takyiifku marka waxaa weeyaan qaab in sifadii loo sameeyo marka bilaa keyfin marka uu leeyahy waa keyfiye annaga aan garanayna ma jirto nacam keyfiyada jahli baan kaga suganoo ma naqaan nalooma sheegin ee macnuhu maahan yacni ilaahay subxaana watacaala marka laleeyahay bilaa keyfin bilaa macnan ma ahan nacam oo la garan maayo macnaha istiwaaha maba aha macnaha culuwda wax la yaqaan ma ahan ma ahan nacam waa la garanayaa in la garanaya waxaa ku tusaa baa-inun min khalqihi xaggey ka timidna nacam haddaan macnaheeda la fahmin baa-inun min khalqihi maba timaadeenba nacam walidaalika xagga macnaha sifadan macnaheeda waa la garanaa culuwiga laakiin keyfiyadeedan la aqoonin qeyb bay naga tahay sidaa darteed imaamu maalig waxay qaldaan dadka qaarkood imaamu maalig markuu leeyahy alistiwaau macluum waalkeyfu majhuul waaliimaanu bihi waajib waasu'aalu canhu bidca maxay ku timidna ninbaa u yimid markaasu wuxuu yidhi yaa abaa cabdillaahi keyfa stawaa keyfiyu raadinaya ninkaas nacam macnaha istiwaaha muxuu yahay maahayn su-aasha badanaana ahlu cilmiga keyfiyada markay ka hadlayaan taa un bay u jeedaan bilaa keyfin marka ay leeyihiin waxaa weyaan ay bilaa keyfin naclamuhaa keyfiye aanan garanaynin la-aanteed ayb sidaasaa marka macnuhu uu yahay nacam marka waxaa u baahan in yacni la ogaano markay leeyihiin salafku bilaa keyf oo kale ama amiruu al axaadiida kamaa jaa-ad axaadiidta siday u timid u mara maxay ka wadaan marka madhab waxaa ka soo baxay layidhaha meeshaas madhabu tajhiil dadka qaar ay ka dhigteen yacni oo ay alfaadan bay waxay ugu koreen inay yidhaahdaan wax laga sifaadka ilaahay wax laga yaqaan maba jirtaba wax macnahooda la fahmaa maba ahanba sidaa darteed bay marka waxay yidhahdeen madhabu salaf wuxuu ahaa tafwiidkaas oo inaan la garanayninba tafwiidulmacnaa taas marka inaan loo jeedin waxaa ku tusaayo amiru laxaadiida kamaa jaa-ad marka macnaheeda la macnaynayo dale waxaa weeyaan marka sida ay uga timid cibaaradan waxay u isticmaali jireen salafku axaadiidu sifaat keliya uma isticmaali jirin xataa axaadiid aan sifaatka ku saabsanayn ayay u isticmaali jireen in badanayna salafku kasoo aroortay masaa'il fara badan waxaa ka mid a zuhri baa wuxuu weriyey xadiidkii laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min markaasuu wuxuu yidhi owsaaci baa wuxuu yidhi qultu lizuhriyi waxaan ku eri in lam yakun mu'minan hadduunan mu'min ahayn famah muxuu yahay buu yidhi marka marka qaala waxa uu yidhi zuhri fanafara min dalika arrintaa waa ka anfariiray waxa uuna yidhi amiru laxaadiida kamaa amuruhaa kamaa amarahaa man kaana qablakum fa ina asxaaba rasuuli llaahi sala allahu aleyh waali wasalam amaruuhaa xadiidka sidiisa u daaya say asxaabta ugu daayeenba hadda xadiidkan macnihiisii ma la fahmin mase lama fahmin waa la garanayo macnihiisa amiruuhaa marka maxay macnaheedu tahay sida daahirkiisu yahay u qaata macnihiisu nacam oo qodqodidda iyo ta'wiilaadka baciidka ka daaya waay nacam say u qaateen saxaabada u qaata marka laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min yacni mu'min kaamiluliimaan ma ahan waayo mu'min marka la idlaaqo aliimaanu almutlaqa loo diiday ee mutlaquliimaan looma diidin alimaam axmed mas'alatu ru'ya markuu ka hadlaya usuulu sunna biriwaayati cabduus waxa uu yidhi waliimaanu biru'yati yowma alqiyaamati kamaa ruwiya can inabiy sal ly slam min alaxaadiidi asixaax in alla la arkaayu sheegay walxadiidu cindana calaa daahirihi kamaa jaa can inabiy sal ly salam waalkalaamu fiihi bidcatun walakin nu'minu bihi kamaa jaa calaa daahirihi walaa nunaadiru fiihi axada khalaal kitaabu sunna wuxuu uga wariyey abu aalib ayaa wuxuu sheegay inuu su-aalay imaam axmed man kuntu mowlaahu facaliyun mowlaahu xadiidkii ahaa maa wajhuhu buu yidhi imaam axmed baa marka waxa uu yidhi laa takalam fii hada daci lxadiida kamaa jaa ha ka hadlin buu yidhi waxaan xadiidka siduu ku yimid u daa xadiidkan macnihiisi ma la fahmin mase lama fahmin waa wax la garan karo waa nacam ayb marka wax ay axaadiidu sifaat uma gaar ah amiruuha kamaa jaa-ad sida dadka qaar loo moodsiinayo ma aha imaamu albukhaari waxa uu yidhi walaqad qaala wakiicun man dalaba alxadiida kamaa jaa-a fahuwa saaxibu sunna waman dalaba alxadiida liyuqawiya hawaahu fahuwa saaxibu bidca markaasuu bukhaari tacaliiqiyey waxa uu yidhi yacni ana alinsaana yenbagii waxaa habboon buu yidhi insaanka an yulqiya ra'yahu lixadiidi rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam xaysu habata xaysu habata alxadiidu walaa nacam oo markaa uunay walaa yactalla bicilalin laa tasixu liyuqawiya hawaahu sidaa inuunan yeelin yani waxa marka laleeyahy amiruuha kamaa ja-ad hawadiina ha raacraacsiinina waa xadiidku siduu ku yimid nebiga u sheegay u daaya waa nacam cabdulcaziiz ibn cabdillaahi bni abi salama almaajishuun boqol iyo lixdan iyo afartii dhintay ayaa waxa uu fiiriyey marbaa dadkan sifaadka ilaahay ka qaadayo oo dafirayo ayuu arkay markaasuu wuxuu yidhi hada alkalaamu warkan ay daldalayaan hadmun bilaa binaa waa wax dumin dhisma la-aan iyadoon dhisma jirin waxa aad duminaysaa maxay yihiin wa sifatun bilaa macnaa buu yiri waa sifo oo macno la-aan ah waxay ka hadlayan marka sifadu waa inay macno leedahay marka sifadu waa inay macno leedahay imaamu dahabi marka wuxuu yidhi hadalkan ina ahaahira yacni bihi amraani laba arrin baa ku sugan hadalkan maajishuun oo waxa ay tahay inahu laa ta'wiila lahaa ta'wiil ma leh axaadiidtani ayb laa ta'wiila lahaa hayru dalaalati alkhitaab mooyaane dalaalatu lkhitaabka waxa uu ku tusaya khitaabka maahee wax kale ma laha ta'wiil kale kamaa qaala asalafu alistiwaau macluum wa kamaa qaala sufyaan wagayruhu qiraa'atuhaa tafsiiruhaa qiraa'atuhaa tafsiiruhaa sida uu u yiri yacni annahaa bayinatun waadixatun fi llugati waa wax cad luqada ku cad laa yubtagaa biha madaayiqu ta'wiil ta'wiil ciriiri a looma raadiyo wataxriif wa hada huwa madhabu salaf weeyaan maca itifaaqihim ayda annaha laa tushbihu sifaati albashar biwajhin idilbaari laa mithla lahu laa fii daatihi walaa fii sifaatihi alculuwu laba boqol konton iyo ko ayuu ku sheegay sidaa marka yani waxaa weya markay leeyiin amiruuha kamaa jaaad bilaa kayf sideeda macnaha waa la fahmayaaye sidaas macnaha daahirka loo garanayo tashbiih la-aan sidaa ugu deeya wakiic sidoo kale waxa uu yidhi nusalimu hadihi alaxaadiid axaadiidtan waa sallimaynaa walaa naquulu fiiha mithla kada walaa kayfa kada fiiri dhihi mayna buu yidhi axaadiidtan markaan sheegayno xadiidkan mithlu kada waaye sifada ilaahay mithlu kada walaa ma dhahayna buu yidhi nacam walaa kayfa kada nacam kayfiya sidaasa ma dhehayno yacni xadiida ibni mascuud buu ujeedaa wayajcalu samaawaati calaa isbacin yani mithliga iyo bilaa keyfin marka waxaa weeyaan keyfiyad annaga aan sheegayna la-aanteed waa nacam sida oo wakiicadda dhahayaba waa badan yihiin marka aimada noocaas oo kale ah oo sidaas oo kale marka ayaguna sheegay nacam in macaanida sifaadka ay fahmayeen waxaad ku garanaysaa ayb cabdullaahi bn imaam axmed kitaabu sunna wuxuu kusoo saaray abubakr annajaad isaguna alradda calaa man yaquulu alqur'aanu makhluuq kitaabkaa safxada soddon iyo toddoba uu kusoo saaray in uu yiri abubakr waa'il bnu daawuud attaymi abubakr alkuufi oo dabaqada lixaad ahaa ee taabiciintii yaryaraa buu soo gaaray qaala fii qowlihi tacaala wakalama allaahu muusaa takliiman qaala mushaafahatan miraaran ayuu yiri nacam mushaafahatan maaha ilaahay marka inuu yani mushaafahatan yani wuxuu aad u macnaynaa kalaamku inuu yahay kalaam aan majaazi ahayne kalaam toos ah inuu yahay alla oo muuse kula hadlay nacam marka haddaan macnaheeda la fahmin mushaafahatan ma aanu dhahayn imaamkaas oo aimada salafka ka mid ah nacam ayb marka sufyaanu bnu cuyeyna isaguna kulu shayin wasafa allaahu bihi nafsahu fi lqur'aani faqiraa'atuhu tafsiiruhu laa kayfa walaa mithla buu yiri nacam imaamu lbayhaqi soo tacliiqinayo wuxuu yidhi wakamaa qaala sufyaan wagayruhu qiraa'atuha tafsiiruha yacni annaha bayinatun waadixatun fi lugati laa yubtagaa biha madaayiqu ta'wiili wataxriif imaamu dahabi aan ujeeda cafwan sida uu yiri hadana waa sheegna laba boqol konton iyo ko yaziid bnu haaruun waxa uu yidhi man zacama ana araxmaanu cala alcarshi istawaa calaa khilaafi maa yaqiru fii quluubi alcaama fahuwa jahmiyun qofkii yacni sheegto araxmaanu cala alcarshi istawaa si ka duwan waxa dadka caamada kusoo dhacaysa qalbigooda si ka duwan qofkii usha yacni ka rumeeyo waxaa weya waa jahmi buu yidhi caamada ilaah inuu kor jiraa qalbigooda qalbigooda usoo degdegayso nacam soo ma garanin sidaa darteed baa marka wuxuu leeyahay haddaan macno marka la fahmeen waxaa la dhihi laha maa yaqiru fii quluubi alcaama maxaa caamada quluubtooda kusoo dhacayana marka waxaan oo dhan waxaan u sheegaynaa waxay tahay madhabu tafwiidka inuu madhab saxiixaba uunan ahayn nacam marka imaamu dahabi muraaduhu bihim alcaama jumhuur lumma wa ahlulcilmi buu ujeedaa buu yidhi waladii waqara fii quluubihim min alaayati huwa maa dalla caleyhi alkhitaab waxa qalbigooda ku dhibcayo ku dhacayana waxay tahay dalaalada khitaabkae aayadda waxa ku cad waaye nacam ay tusayso biana almustawi leysa ka midlihi shay wahuwa aladii waqara fii fitarihim asaliima wa adhaanihim asaxiixa walow kaana lahu macnan wara'a daalika hadduu jiri lahaa oo ta'wiilkii weeyaane latafawahuu bihi waa ku hadli lahaayeen ahlu cilmiga walow ta'awala axadu minhum hadduu mid ayaga kamida awili lahaa alistiwaa'a latawafarat ilhimamu linaqlihi himamku waxay keeni lahayn in lasoo naqliyo ayb walidaalika waxaas yani hadalladaas o dhan buu marka sheegay safxada boqol konton iyo toddobo kitaabkiisa alculuwu ayuu sidaa ku tilmaamay hadalkii atharkii yaziid ibnu haaruunna cabdullahi bnu imaam axmed ayaa kitaabu sunna juska koowaad boqol labaatan iyo saddex bukhaarina khalqu afcaali ilcibaad ayuu ku keenay marka waxyaabahan o dhan waxay keenayaan keyfiya la-aan marka laleeyahy bilaa keyfin waxa ay tahay keyfiyada annagaan garanaynin axaada ilaahay waa koobay bikulli shayin shay kastaa cilman ayuu ku koobay wax kastaa alla subxaana watacaala cilmi buu ku koobay marka axaada bikulli shayin cilman waxaa weeyaan marka maciyada alla subxaana watacaala shay walba way gaaraysaa nacam oo ilaahay wax walba cilmi buu ku gaaray kuna koobay isagoo haddana carshiga ka sarreeya layska horkeeni maayo marka laysa ka midlihi shay-un laysa ma ahaanin ka midlihi alla oo kale shay-un waxba ma ahaanin wax alla u dhigmaa ama lamida ma jiraan wa huwa asamiicu albasiir wahuwa alla asamiicu weeyaan mid maqlid badan albasiiru arkid badan waa meesha marka aayaddan aayadda laga keenay qaacidada guud ee sifaatka ilaahay sifo kasta oo aad aragto aad ku dareerinaysid oo sifo kastaan rumaynaynaa min geyri taxriifin walaa tactiil oo min geyri takyiifin walaa tamthiil inagoon yacni waxaa weeyaan sifada taxriifinin taxriifkuna macnawi iyo lafdi weeyaan midka lafdiga ummaddan yacnii xagga qur-aanka ma keensan karaan oo qur-aan yacnii yani aayad taxriif oo lafdiga aayadda kuma samayn karaan axaadiidta waa dhacdaa inay axaadiid beena nebiga ka sameeyaan iyo erey inay bedelaan iyo waa laga yaabaa inay dhacdo iyadoo weliba loo taagan yahay oo aad looloo naqdiyo lidaalika aimadu waxay tilmaamaan ninkii la dhihi jiray yani camr bnu cubeyd yani inuu abu camr ibnu abu camr ibnu alcalaa almuqri inuu ku yiri yacni haddaad akhrin lahayd qowluhu tacaala yani wakalama allaha muusa takliiman i akhri buu yiri nacam si markaa yacnii quraan qur-aan looga dhigto nacam iyo ugu talagalay markaasuu wuxuu yidhi abu camar warseed yeelaysaa buu yidhi meeshan kale ee ilaahay subxaanah watacaala uu yidhi wakalamahu rabbuhu wakallamahu rabbuhu maxaa ku samaynay buu yidhi nacam waxaas kale igala tag buu yiri nacam nimankan xataa marka taxriifka waa isku dayaayeen taxriifka macnawiga marka aada ugu badan istawaa istowlaa in lagu fasiro ilaahay carshiga ayuu u adkaaday in la yidhaahdo yadda waa bimacna alqudra tirmidina waa sheegay inay yacnii jahmiyadu ay tafsiir jahmiye waay yad in quwo lagu fasiro iyo qudro waa tafsiir jahmiye baabu fadli sadaqa ayaad ka fiirinaysaa tirmidiga nacam kitaabu zakaa ayb wuxuu leeyahay wafasarat aljahmiyatu calaa geyri maa fasara ahlulcilmi tafsiirka ahlucilmiga tafsiiraan ahayn ayay jahmiyadu wax ku fasireenoo oo yadda waxay yidhaahdeen waa qudro ama quway yidhaahdeen saasoo kale yiri marka taasoo kale weeyaan marka waxa taxriifka macnawiga kaasa weyaan kaasaa marka kaa marka waxaa weyaan sifaatka ilahay marka la rumeynaya in taxriif laga daayo lafdi iyo macnawi midkuu doona ha ahaado tacdiilna waa in layska ilaaliyo dafiraad tilmaanta ilaahay in la dafiro oo la cadilo la diido ayb laysa ka midlihi shay-un wahuwa asamiicu albasiir labadan min geyri taxriifin walaa tacdiil wahuwa samiicu albasiira ayaa radinaysa tacdiilka iyo taxriifkiiba wa min geyri takyiifin walaa tamthiilinna laysa ka midlihi shay-un faqrada hore aayadda ayaa radinaysa iyadana qeybtaa hore marka aayaddan baa laga soo qaatay sifaadka ilaahayna de waxay leeyihiin tilmaamaha alla subxaanah watacaala baab lasmaa sifaat masaalik iimaani a bay leeyihiinoo qofka iimaankiisii waxweyn bay ku kordhinayaanoo inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa buu alla leeyahay addoommadiisa alla waxaa ka cabsada kuwa ahlu cilmiga ah ibnu cabaas wuxuu leeyahay aladiina yaclamuuna kuwa og ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwa weeyaan marka in allaha calaa kulli shayin qadiir waa sifaatka alla subxaana watacala bay ka mid tahay marka kownunka adiga aada baranaysa ilaahay subxaana watacaala tilmaanta alla ah ilaahayna magacyadiisa iyo tilmaamihiisa lagu bartaa laguna ogaadaa marka barashada aad alla baranayso waxay ku keenaysaa cadamada alle inaad qalbigaaga ku weynaato alle inuu qalbigaaga ku weynaado ood ka cabsata markaa walidaalika nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalama innii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu anigu waxaan ahay kan idinkugu alla aqoonis badan idinkuguna alla ka cabsi badan alla aqoonistu xaggey ka imaanaysaa marka haddaan ruux tilmaantiisa yani waxaan ujeeda axad tilmaantiisaba aadan aqoonin magacyadiisa aadan aqoonin see ku baranaysaa marka cadamadiisana qalbigaaga ku dhici mayso sidaa darteed marka alasmaa wasifaat in lagu dadaalo waay tilmaamaha ilaahayna yacnii sida loo rumeynayo waa sheegnay leysa kamitlihi shay baa sheegtay tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala sifaatka alle qawaaciddooda waxaa ka mid a annahaa inay yihiin sifaat thubuutiya iyo sifaat salbiya ay u qeybsamaan sifaat thubuutiyo alle subxaanah wa tacaala loo sugaayo waa sifaatulkamaal iyo kuwo salbiyo alle laga anfinayo sifaatu naqsi ah yay ka koobmaan sifaadka marka alle loo suga habka loogu sugaayo waa sheegnay sifa sifa kastoo naqsi keenaysana ilaahay subxana wa tacala waa laga hufayaa sifaat thubuutiya iyo sifaat salbiya ayay u qeybsamaan hadday sidaa marka ay yihiin ithbaatka marka waxaa halkaa kasoo baxaya marka ithbaat iyo nafyi ithbaat iyo nafyi baa kasoo baxaya ithbaatku marka wuxuu noqonayaa waxay ku soconayaan tilsifaatka ilaahay ithbaatun mufasal wa nafyun mujmal ithbaat mufasal oo la kala dhigdhigay marka ilaahay tilmaamo wanaagsan ku tilmaamayso waa inaad kala dhigdhigto ithbaat oo mufasal ah iyo nafyi mujmal ah nafyigaagu inuu duduub noqdo waa saasaana marka waxaa weeyaan alla amaanis ah walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka dariiqadiisa saas weeyaan oo alla wuxuu leeyahay rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwan axad falaa tajcaluu lilaahi andaadan nafyigii waa kaas waa mujmal leysa ka midlihi shay-un baa leer wax ilaahayoo kale ama jiro lama dhihin kaas ilaahayoo kale ma ah waxa ilaahayoo kale ma ah waxaa ilaahayoo kale ma ah lama dhihin lama kala dhigdhigin maxaa yeele haddii la yidhaahdo waxaas ma ahan oo kaas ma ahan oo kaas ma ahan ammaan ma ahan waxaa dhici karta inay cay iska noqotaba nacam oo wax kale ma wax kalea lasoo wadaa waxaan qofku marka la yidhaahdo yacni nafyi keligiis ma ahan ammaan ma noqdo nafyiga keligiis haddii marka nafyiga isagoo mufasala aan aragno waa inuu cuskan yahay waa inuu ihbaat cuskan yahay sida allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm ujeedaa nafyigaas waa nafyi mufasal ah laakiin ihbaat baa ka horeeya oo cuskan yahayo allahu laa ilaaha illaa hu alxayu alqayuum wa min kamaali qayuumiyatihi waxaa weeyaan annahu laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm ayb ama nafyiga isagoo mufasala haddaa aragta waxaa loo keensaday waxay tahay in lagu radiyo qolo ilaahay ka ictiqaadisay waxaas nafyiga ah waxaa ilaahay laga anfinayo naqsiga ah in lagu radinayo amaa markaad leedahay ilaahay baan ammaanayaa nafyi inaad ku bilaabato kuna dhammayso dariiqatu lmutakalimiin weeyaan in la yidhaahdo ilaahay kor ma jiro hoosna ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro in la yidhahdo waa dariiqatu lmutakalimiin amaa dariiqatu lqur'aan waa ihbaat mufasala iyo nafyi mujmala waxaa kaloo la rabaa ihbaatkaagu inuu noqdo ihbaatun bilaa tamthiil ihbaat tashbiih la-aan ah wa nafyun yani ihbaatun waxaa lagaa rabaa ihbaatun bilaa bilaa tashbiih wa tanziihun bilaa tacdiil tanziihaaguna waa inuunan tacdiil keenin tilmaamaha loo dafirta inaanay keenin yaa lagaa rabaa nam waxaa kaloo iyadana aan dooranay sifaatka allaan rumaynaynaa min geyri takyiifin walaa tamthiil o min geyri taxriifin walaa tactiil taxriifka inaan cabirnay waxaa taxriifka loo cabiraya waxay tahay ta'wiil haddii la cabiro ta'wiilku saxiixi faasid buu leeyahay tawiilku haddii dawaabidiisii ou hele lama diidana ta'wiil saxiixau noqon karaa nacam walidaalika marka wixii hadday saxiixi faasid leeyihiin midka faasidka ah bay ayagu tawiil u yaqaanaan waana taxriif fi lxaqiiqa nacam waxaana de tawiil ay u yaqaanaan fi lxaqiiqa waa taxriif basdigeedana dalkan yani meelo kale ugaga haboonba nacam tawiilka dawaabidiisa iyo majaazka iyo waxyaabaha nacam risaala almadaniya iyo sheikhulislaam meelahaas uga hadlaa iyo daabitu tawiilka iyo sawaaciq lmursalaha ibnulqayim waa kaga hadlaa waa ka marka waxyaabaha ilaahay tilmaamihiisa xaggeen laga soo qaataa tilmaanta ilaahay yacni xaggee laga soo qaataa tilmaanta ilaahay sifaadka allah subxaana watacaala waa towqiifi kitaabka iyo sunnada laga qaadanaya dabcan laakiin sidee looga qaataa kitaabka iyo sunnada waxaa looga qaataa min al ismi isimka mushtaqa waa laga qaataa isimka alle ee mushtaqa ah sifa ka imaanayso kaalcaliim oo kale alcaliim sifatu alcilmi inuu ilaahay cilmi ku sifaysan yahay xaadig xaggee laga ogaaday wahuwa alcaliim alcaliim isimkaabaa laga ogaaday waxaa laga ogaadaa sidoo kale ficilka allah subxaana wa tacaala wa kallama allaahu muusaa takliimaa sifatulkalaam inuu leeyahay ficilkaasaa sheegay ee isim hadda ma isim kuma hayno qur-aankii nacam laakiin kalaamku inuu sifo alle u yahay ficilkiisii wa kallama allahu muusaa takliiman taasaa laga qaatay marka min alismi almushtaqi wa min alficli waa laga qaataa iyo waxaa kaloo laga qaataa wa min jihati alkhabar min jihati alkhabar nebigaaba ku hadla sifatulwajhi oo kale sifatulwajhi oo kale sifatulcajab oo kale waa sifa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ujeeda sifatulwajhi oo kale sifatulyadayn oo kale wamaa ilaa dalika nacam sifatulqadam khabarka unbaa laga qaatay nacam waxyigaa laga yaa yacni toos looga qaatay hababkaasaa marka loo iyaduna loo qaataa marka tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala sidaa weyn iyaduna laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir wallahu tabaaraka wa tacaala wallahu alle tabaaraka wa tacaala yuraa waa la arkayaa fi laakhirati aakhira dhexdeeda waa lagu arkayaa wayaraahu ahluljannati ahlu jannahuna waa arkayaan biabsaarihim indhahooday ku arkayaan halkana masalatu ru'ya ayuu galay masaladana masale muhiima weeyaan iyadana qur-aanka ilaahay saddex meel ayuu uga sheegay muminiintu inay alla arkayaan qiyaamaha waxaa kamid a qowluhu tacaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo way ifayaan maalintaas rabbigood bayna fiirinayaan ilaa rabbihaa naadira halkan marka waxaa weeyaan nadar ayaa la sheegay ilaa ayaa lagu gudbiyey maxalu nadarkii oo wejiga ahayna waa la sheegay ta'wiil waa u dhammaatay meeshaas nacam ayb nadar yaa la sheegay ilaa ayaa lagu gudbiyey nadarkaas meeshii aaladdii wax lagu arkayay meeshay ku taalayna waa la sheego wujuuhun yowma idin baa layiri naadira ilaa rabbihaa naadira ayb waxaa kaloo iyadana qowluhu tacaala liladiina axsanu alxusnaa wa ziyaada ziyaadada nebiga ma garanaysaan buu yiri xadiidkii muslim markaasuu wuxuu yidhi annadaru ilaa wajhi illah w kamaa qaala sala allahu aleyh waali wasalam tan saddexaad waxay tahay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay ka fahmeen aayaddaas haddii gaalada lagu ciqaabay in alla laga xijaabayo mu'miniinta maxaa lagu thawaabiyey marka in alle ay arkayaan waa wax lagu thawaabiye ayb jahmiyada iyo muctasilada alla lama arkayay leeyihin maxaa yeele allaa la arkaya haddii layidhaha wixii la arko waa wax jiha ku sugan bay dhahayaan marka culuwigiina horaan usoo diidnay annaga nacam oo ilaahay meel yacnii lagu sheegi kara male ama waxaan niri meel walbuu joogaa marka wixii marka waa la arkayaa iyo alla kor ma jiro jiha ma jiro wax isku mida ma aha nacam saasay dhaheen axaadiidta rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ee masalada tusaysana waxay tahay xadiidkii jariir iyo xadiidkii suhayb iyo inakum tarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna alqamara saad dayaxa u aragtaan leylata arbaca leylata albedri habeenka yacni afari tobnaadka saad dayaxa u aragtaan oo kale yaad rabbigiin u arki doontaan ru'yadaa laysku shabahay iyo ru'yada ee mar-iga iyo mar-iga layskuma shabahin axadka la arkaayo alle iyo dayaxa maaha in laysku shabahay ee aragtida waa wax laysku shabahay sidaad dayaxa u arkaysaan oo kalea rabbigiinna u arkaysaan rabbi kor unbaa laga arkayaa ilaa culuwi mutlaqou ku sifaysan yahay wahuwa alcaliyu alcadiim halkaa marka marka la joogo muctasiladu meeshaas ayagu mareen culuwigii bay diideen tanna waxaa ka dhalanaya culuwiga diidista ay diideen ru'yadiina inay diidaan ila ru'yadu wax jiha aan lahayn lamayani waxaan ujeedaa wax kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro wax laleeyahay haddana waa la arkaa la dhahay suurtagal ma ahan bay dheheen muctasilada jihada noogu kaadi jiho ilaahay qur-aanka iyo sunnada ma sheegin annagana ma sugayno mana inkirayno nacam maxaa yale alfaadda aan soo aroorin ee xaq iyo baatil laga yaabo inay ku hoos duugan yihiin waxay tahay inaan yacnii nafyan wa ithbaatan inaan lagu mudlaqa aan la siinin nacam ee layidhaha maxaad ula jeedaa wuxuu ula jeeda markau fasiro xukunka ay leedahay dhab lagu siiya marka nacam haddii kale dadkay ku jahawareerinayan alfaadahan jihada iyo waxa lamidka ashaacirada iyaga sifatu ru'ya waa rumaysannaha bay dheheen waa sugaynaa ilaahay qiyaamaha waa la arkayaa laakiin korna lagama arkayo hoosna lagama arkayo midigna lagama arkayo bidixna lagama arkayo hore iyo gadaalna lagama arki maayo te macnaheedu waxay lamid tahay lama arkayo walidaalika alimaam imaamkii faqiiha shaaficiga ahaa yaxya bnu abilkhayr alcumraani saaxibu kitaabi albayaan kitaabkan la yirahdo marjica ah madhabka ee culamadii yeman ahaa qarnigii lixaad meelahaas waa shan boqol iyo waxyar waa kii uu yiri marka kitaabkiisa la yiraha alintisaar kitaab la yiraha buuli muctasilada uu ku radiyo mas'aladan ru'yada markuu ka hadlayo wuxuu yiri ashaacirada warkooda khulfun min alkalaam waayo waxuu tilmaamay ashaacirada anahum qadamuu rijlan wa akharuu ukhraa hallugay soo hormarsadeen midna gadaalay u dhigteen buu yiri nacam warkoodana war isdaraandaraaya waay ilaahay waa la arkayaa meel laga arkayana ma leh wax saxiixa ma aha walidaalika muctasiladu waxay waa la yaabeen war ama annagana soo raacayneen ama nimankaas raaca nacam meel dhexe lama rabo ru'yo macnalena ma rumaysna iyagu amaa ahlu sunnati waljamaca waxay rumaysayin in alla la arkaayo korna isagoo sareeya ilaahay la arkaa subxaana wa tacaala ee marka ru'yada muctasilada maxay u cuskadeen marka in ilaahay aan la ark in ilaahay aan la arkaynin laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu alkhabiir idraaggu waa ixaadaa la yidhi macnihiisu sidaa darteed waa kala duwan yihiin aragti iyo ixaado ilaahay waa la arkayaa biduuni ixaadatin iyadoon aragtida lagu koobi karin ayadda halkaasaa looga hadlay ama laa tudrikuhu l absaaru fi dunyaa waay waxa laga hadlaya na ama alaakhira waa ka duwantaha arrintu ko waxaa kaloo iyagu marka qowluhu tacaala waxay soo daliishadeen qaala lan taraanii i arki maysid nacam lan marka waxay yidhaahdeen waa nafyi ta'biid bayna keentaa weligaa ma i arkaysid waayay dhaheen macnaheeda nacam walidaalika marka zamaqshari oo muctasiliga ahaa saaxibu kitaabi alkashaaf anmuudajkiisa lantu waxa uu sheegay sidaas waa ka qadriga ibnu hishaam ku dhahaayo walan lan marku ka hadlayo xarfu nafyin istiqbaal inay tahay walaa tufiidu ta'biida khilaafan lizamakhshariyi fii unmuudajihi nacam inagoo zamakhshari khilaafaynu leeyahay fii unmuudajihi nacam luqadii xataa madhabkooda u jiidjiidayaan ma ogtahay qaala lan taraanii lan xarfu ta'biid waa yidhi marka weligaa ay arki maysa kaasay qabsadeen marka ibnu maaligna waa naqdiyey ragga saas qaba nacam waman ra'a nafya bilan mu'abada faqowla hurdud wa siwaahu facduda kaafiyada khulaasada ma ahan kaafiyadu saa ku yidhi nacam waman ra'a nafya bilan mu'abadan qofkii saa u arkay faqowla hurdud qowlkiisa iska celiyo raddi wa siwaahu facduda ka ka soo haray qabsuu yidhi marka qowlkaas nacam ayb midda kale waxaa loogu jawaabay lan waxaa soo aroortay weliba iyadoo abadan laga dabageeyey haddana nafyigu uusan ta'biid ahayn walan yatamanowhu abadan yahuudu tamanin mayso weligood geeri saasuu ilaah yidhi maca daalika qiyaamaha maxaa dhacaya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka saasay dhahayaan nacam inay qiyaamaha geeri tamaninayaan yaa la sheegay haddana marka qowlkooda naqlan wa luqatan labadu waa marka waa manquud ayb waxay tilmaameen marka sidoo kale aayadda laftirkeeda qaala lan taraanii baa waxay daliil u tahay in ilaahay la arkaya wujuuhda ay daliilka uga tahayna waxaa weeyaan kow in la yiraahdo ilaahay subxaanahu watacaala wujuuhda ay daliilka uga tahay waxay tahay nebi muuse nebi dhan oo ilaahay cilmi siiyey inuu ilaahay weydiisto wax mustaxiila suurtagal ma ah haddii aragtida alle ay mustaxiil tahay nebiga ma shay mustaxiil ah oo adig aad ogaatay miyuu ogaan waayeen nacam sida kale wejka labaad waxa ay tahay ilaahay buurtibowba istusayba nacam falamaa tajallaa rabbuhu liljabali hadduu buur istusay maxaa diidaya inuu owliyadiisa istusay ilaahay subxaana wa tacaala aakhiro nacam aayadayba ku jirtaa falamaa tajallaa rabbuhu liljabali marka meel kaleba lamaba geyninba ayaga nimankan walidaalika nin kastoo mubtadica aayadda ou daliishaday iyo xadiidka ou daliishadaa xujo ku ah nacam isaga wuxuu moodayaa inay xujo u yihiin laakiin nacam ru'yadana marka imaamu dahabi kitaabu ka qoray kitaabu ru'ya la yiraahdo abubakr al aajurina juzun fi ru'ya axaadiidta ru'yaduu jamciyey uu leeyahay nacam daara qudni saddex kitaabo wuxuu leeyahay sifaatka uga hadlayo kitaabu ru'ya iyo kitaabu sifaat iyo kitaabu annuzuul waana kutub aada wax looga soo guuriyo kitaabu ru'ya ibnu xajar baaba kasoo guurinayo nacam bacdi naas marka waxaa kitaabka shuhradiisa ka deeqayso sanadka nin daciifa ku jiro nacam kitaabka shuhradiisa ayaa ka deeqaysaba nacam nacam marka ru'yadii waa taa ninkan marka saqaaf la yidhaahdo hadda xaamilu liwaa'i tajahum ah zamankan oo dad badanoo soomaaliyana ay ku ta'ahursan yihiin ee yacni asxaabta rasuulka caayinayo ee mucaawiya aada u caayey ee yacni kitaabkan oo ku magacaabay asalafiya walwahaabiya oo ku magacaabay ku caayey qaa'imatulmujasimiin sameeyeyoo ku daray a'imadii waaweyneyd xamaad ibnu salima iyo raggii waaweynaa ku daray ninkaa isagaa kitaab ka qoray ru'yada nacam mas'alatu ru'ya kitaab leera wuu inkirayaa ru'yada ilaahi subxaana wa tacaala qiyaamaha in la arkaayo markaasu axaadiistii bukhaari yeeli maynu leeyahay walow bukhaari haddoo doona ha weriyo marka waxaas marka ilaahay in laga cabsado ummadda aan culimo looga dhigin waa nacam nimanka og waxaa inuu sidaas yahay haddana culimo uga dhigaayana inay ilaahay ka cabsadaan waa nacam dadkana marka uga digeynaa ru'yada iyado marka jannada ilaahay waa lagu arkayaa yanii qiyaamahan in lagu arkaayo tilmaamay munaafiqiintu marka gaalada in laga xijaabaya kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun qur-aanka waa lagu sheegay munaafiqiinta iyagoo ka waran munaafiqiintu ilaahay waa arkayaan ru'yatu imtixaan ee ru'yatu suruurin wa nicmatin ma aha lidaalika marka ay arkaan waa inay sujuudaan bay damcayaan dhabarka marka loox noqonayo xadiidkii siduu tilmaamayo ama muminiinta fa yarawna rabbahum ru'yata suruurin wa farxin wa jazaa ru'yo sidaasay ilaahay arkayaan subxaanahu watacaala masalada marka ru'yada iyaduna marka firaqu saasay ku kala yihiin jahmiyada iyo muctasiladoo inkirsan ashaaciradii oo lugna hore keensatay lugna dambe gadaal geysatay oo hadalkooda madmuunkiisa waxay rumaysan yihiin aan la arag iyo ahlu sunnihii oo markaa rumaysan ru'yadii sidii culuwigiina rumaysan oo sidii saxda ahayd u rumaysan adiladeeda kitaabka saddexdaa daliil axaadiidkana yacni xadiidkii jariir iyo kii kale suhayb iyo axaadiid fara badan ay kusoo arooreen ilaa culamada qaar ay juz ka alifeen masaladan ru'yada marka ru'yada iyadana waa taasaa xujajka muctasiladana waa kaa marka aan tilmaanay wallaahu tabaaraka wa tacaala allana yuraa waa la arkayaa fi laakhirati aakhiro wayaraahu ahluuljannatina way arkayaan biabsaarihim indhahooday ku arkayaan wayasmacuuna kalaamahu kalaamkiisa wayasmacuuna kalaamahu bay maqlayaan kayfa shaaa siduu doonay u maqlayaan wakamaa shaaa iyo waxuu doonay maqlayaan nacam wakamaa shaaa tanna marka waan soo marno ilaahay kalaamkiisa in la maqlo ayay caqiidatu salaf marka waa tana kalaamka alla lama maqlo lama dhegeysto wax ka jira ma laha nacam haddii marka fiiri meeshaan marka wayasmacuuna kalaamahu ilaahay kalaamkiisay maqlayaan marka laleeyahay haddii uunan sawd ahayn say u maqlayaan marka dadkii sawd bay maqlaan nacam haddaanay sawd ahayn sideebay u maqlayaan marka waa inuu alla sawd ku sifaysan yahy waana soo sheegay masaladaas wayasmacuuna waxay maqlayaan kalaamahu ilaahay kalaamkiisay maqlayaan kayfa shaaa siduu doonay u maqlayaan wakamaa shaaa yani wakamaa shaaa iyo wuxuu doono ayay maqlayaan masaladii iyadana ru'yada ayay tan calaaqa ay la leedahay وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم